illahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين والصلاaة والسلاaم عlى رasuuli الlah slى الlه عlيh وعlى آlih وصaحbه وsلم اllahuma وفqna min الأqوال والأعmاl lma تحibه وترضى waxaa dersigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda sideed iyo siddeetanaad ee suuraة الأعراaf allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi qaala almala'u aladiina istakbaruu min qowmihi lanukhrijannaka yaa shucaybu waaladiina aamanuu macaka min qaryatina aw latacuudunna fii millatina qaala awalow kunnaa kaarihiin allah waxau yihi subxaanah qaala waxay yidhaahdeen almala'u aladiina istakbaruu waxaynu weli ku jiraa qisaskii ambiyada iyo umamkooda dhex maray marka waa qisatu nabiy llaahi shucayb calayhi asalaam maca qowmih qaala waxay yidhaahdeen almala'u kuwii madaxda iyo hormoodka ahaa aladiina kuwaasoo istakbaruu iskibriyey oo min qowmih shucayb qoomkiisa ka mid ahaa waxay yidhaahdeen lanukhrijannaka wallee waanu ku saari oo waanu ku saari adiga yaa shucaybu shucaybow adiga iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macaka adiga la jirkaaga min qaryatinaa magaaladayada waanu idinka saari adiga iyo inta ku raacdayba aw latacuudunna ama waxaad ku soo noqon doontaan fii millatinaa milladayada iyo diintayada ama diintayada iyo dhaqankayaga idin dib ugu soo noqon ama adiga iyo inta ku rumaysayba magaaladayada waanu idinka mastaafurin qaala waxau idhi shucayb awalow kunnaa kaarihiin ay anacuudu fiiha sida jalaaleynku uu ku qadaraayo jalaaluddiin asuyuuti anacuudu fiihaa oo miyaanu ku noqonaynaa diintiinna walow kunnaa aanu ahaanaba ee kaarihiina kuwa nacaya oo xataa haddaanu nacayno oonaan raalli ka ahayn miyaanu ku noqonaynaa waa istifaam inkaariya suurtagal ma ah weeye inaanu ku noqonno annakoo neceb qad iftaraynaa waanu ku been abuuranay baa uu yidhi cala allaahi alla waxaanu ku abuura ku abuuranay kadiban been in cudnaa haddaanu ku soo laabanno fii millatikum diintiinna bacda id najaana allaahu ilaahay intuu naga badbaadiyey dabadeed minhaa miladiinna iyo diintiinna ah allah intuu naga badbaadiyey dabadeed haddaanu dib u soo laabanno annakaa ilaahay ku been abuuranay baa uu yidhi wamaa yakuunu lanaa wamaa yakuunu noomana ahaanayo lanaa annaka oo noomaba cunanto ay maa yenbagii walaa yasex yacnii wax suurtagaloo ansaxa ma aha an nacuuda inaanu ku soo noqonno fiihaa miladiinna ilaa an yashaaa allah ilaahay inuu doono mooyaane rabbunaa rabbigayo macnaha qadar alloo ku dhaca mooye si kale ugu soo noqon mayno oo dee maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun shar iyo khayrbana allaa qadara marka macnuhu waxa weeyi xag alloy ka noqoto qadar alloo nagu dhaca mooye ma suurtoobayso hadduu se rabbi qadaro dee way dhici ilan adduunka allah u taliye wasica waa ka ballaadhay rabbunaa rabbigayo wuu ka waasic noqday kulla shay-in shay walba cilman xagga cilmiga rabbigayo wax walba cilmi ahaan buu uga ballaadhay cala allaahi alla korkiisa ayaa tawakalnaa aanu tana tala saarannay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow waa alla baryayaa shucayb rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow iftax na kala xukun oo na kala saar baynanaa annaka iyo wa bayna qowmina reetolkayo bilxaqi allahayow xaq nagu kala saar wa anta adigu allahayow khayrulfaatixiina kuwa wax kala saaree dadkala dadka kala xukuma kow khayrka badan baa tahay wa qaala waxay yidhaahdeen almala-u madaxyaweyntii iyo kuwii hormoodka ahaa aladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo min qowmihi shucayb qoomkiisii ka midii waxay yidhaahdeen lain itabactum haddii aada raacdaan shucayban shucayb haddaad raacdaan atbaacdoodii iyo ummadday xukumayeen ay u telinayeen ayay u goodiyayaan oo u hanjabayaan oo waxay ku yidhaahdeen lain itabactum haddii aad raacdaan shucaybaa shucayb haddaad raacdaan oo rumaysaan innakum idinku idan kolkaa haddii aada raacdaan ay low itabactum lakhaasiruuna kuwa khasaaray baa tihiin yacnii qowmkii shucayb kuwoodii madaxyaweynta u ahaabaa waxay ku leeyihiin ummadda intii kale ay u telinayeen haddii aada shucayb raacdaan waad khasaaraysaan oo adduunye ahaan waad u khasaaraysaan oo dee dhaqaalihiinni iyo adduunkiinni waa baaba'ayaa aakhirana waad khasaaraysaan intaa markay yidhaahdeen ee gaalnimadii iyo kufrigii ay ku darsadeen dadkii inay diintii kala dagaalamaan ayaa cuquubadii ku habsatay allah waxau idhi markaa fa akhadathum waxa qabatay qoomkii shucayb ee gaalada ahaa arrajfa ruxankii iyo gilgilashadii dhulkaa qabatay oo saynu habeenkii horeba soo tilmaannay asayxatu waarajfa way ku kulmeen wa akhada aladiina dalamuu asayxa ilaan aayaadka qaarkoodna qaylo in lagu qabtaa ay tilmaameen tanna waxa weeyaan gariir marka labadaba waa loo kulmiyey oo malagii markuu samada kaga dhawaaqay qayladiisa adayg ee adkayd ee cuslayd darteed ayaa dhulkiina la gariiray labadabana waa ku dhinteen allah waxau idhi markaa fa akhadathum waxa qabatay qowmu shucayb alrajfatu ruxankii iyo gariirkii dhulka dhulkii baa la gariiray markii lagu qayliyey oo fa asbaxuu dabeed waxay noqdeen fii daarihim guryahooda dhexdoodii jaatimiina kuwo waxa weeyaan kuudkuududo oo jilbaha u dhacay ay baarikiina cala arukab ayay noqdeen marka fa akhadathm arajfa waa jawaabu ducaa'i shucayb shucayb sow muu alla baryin oo muu odhan rabbana ftax baynana wa bayna qowmina bilxaqi wa anta khayru lfaatixiin allahayow annakiyo kuwana kala saar kala saarkii waka ah oo isagiiyo intii rumaysayna waa la badbaadiyey gaaladiina wataa cuquubada caamka a lagu riday alla waxau ihi aladiina wixii kadabuu beeniyey shucaybaa nebi shucayb kuwii beeniyey kaan lam yaqnow waaba iyagoon ku nagaan oo kale fiihaa guryahoodii yacni siday u baktiyeen ee u baaba-een waxabad moodaa dadaan weligood degaankaa degin oon guryahan ku sugnayn ilain mar keliya burburiya baaba laga dhigay marka kaan lam yaqnow ay kaan lam yuqiimu waa min aliqaama waxabad moodaa inaanay kuba nagaan weligood fiihaa degaankoodii iyo daarahoodii weligoodba kuwa soo maray oo ku sugnaaday lama moodo siday u baaba-een ee loo tirtiray aladiina kuwii kadabuu beenayey shucaybaa nebi shucayb kaanuu waxay ahaadeen hum iyagu alkhaasiriina kuwa khasaaray dunyaa wa aakhira if iyo aakhiraba waa khasaareen fatawallaa waa ka jeestay shucayb canhum iyaga balaayadii markay ku habsatay waa isaga jeestay wa qaala waxaanuu yidhi yaa qowmi reetolkayow laqad ablaqtukum alla ilaahay waan idin soo gaadhsiiyey risaalaati rabbii rabbigay fariimihiisii iyo waxyigiisii waa idin soo gaadhsiiyey wanasaxtu lakum waanan idin khayr miiray oo nusxiga af soomaaliga lagu turjumi karaa waxa weeye waa khayr miir waa talo khaalis oo badhax tiran weeyaan nasiixadu oon wax kale ku badhxanayn iyo shubho kale waa qof si dhaba kuula teliyey wanasaxtu lakum waan idiin khayr miiray oo nasiixo khaalis oo badhax tiran baan idin siiyey efa kayfa aasaa sideen haddaba ugu murugoodaa calaa qowmin qolo kaafiriina gaalo ah qolo gaalo oo la halaagay sideen ugu murugooda mudaaf usoo qadaroo waxaa tidhaa fa kayfa aasaa ay fa kayfa axzan sidee ugu murugooda calaa qowmin ay calaa ihlaaki qowmin qolo halaagidda la halaagay qoladaasoo kaafiriina gaalo ah niman gaalo ah halaagga la halaagay sideen ugu murugoodaa wamaa arsalnaa maanaan dirin baa alla wihi fii qaryatin magaalo umaanaan dirin min nebiyin nebi umaanaan dirin oo fakadabuuhu dabeed may beenin jalaaleynku siduu soo qadarayo ilaa hadday beeniyaan si oo saasi dhacdo akhadnaa ahlaha oo macnaha cadaabku wuxuu ka dhalanayaa maaha irsaalka ee waa beeninta ilan taqdiirku haddii laga daayo waxay noqonaysaa wamaa arsalnaa fii qaryatin min nebiyin magaalo weligayo nebi umaanaan dirin ilaa akhadnaa ahlaha ilaa ehelkeeda waanu qabanaa haddaanu u diro macnuhuna sidaa maahae waxa weeyi marka rasuulka loo diray ay beeniyaan ayaa la ciqaabayaa marka jalaaludiin asuyuuti wuxuu soo qadarayaa ay fakadabuuhu markaa ay beeniyaan kadib baanu qabananaa marka allah waxau ihi wamaa arsalnaa umaanaan dirin fii qaryatin magaalo min nebiyin ay nebiya magaalo nebi umaanaan dirin oo fakadabuuhu dabeed may beenin intaanu magaalo nebi u diray may beenin ilaa hadday sidaasi dhacdose oo intaanu nebi u diray ay beeniyaan akhadnaa waanu qaban jirray markay saasi dhacdo ahlaha magaaladaa ehelkeeda waa qaban jiray oo bilbasaa'i caydhnimo iyo wadaraa'i cudur ayaanu ku caam yeeli jirray oo ku qaban jiray maxaananu sidaa ugu qaban jiray lacallahum yadaracuuna likay yadaracuu si ay u khushuucaan oo alle isugu dhildhigaan oo rabbi ay isugu duleeyaan marka yadaracuuna yatadaracuuna bay ahayd taadii baa daad loo bedelay labadii daadna waa laysku idqaamay yadaracuuna bay noqotay si ay u khushuucaan oo rabbi isugu dhuldhigaan uma bedelnaa dabeed waxaanu ku bedeli jiray makaana sayi'a intaa dabadeed xumaanta halkeedii booskii xumaanta halkii cuquubada iyo cudurka iyo caydhnimada lagaga riday waxaanu ugu bedeli jiray alxasana mid wanaagsan oo yacni caafimaad iyo cuud iyo barwaaqo iyo ladnaan ayaanu ugu bedeli jiray xataa cafow ilaa ay farabataan oo cafaa bimacnaa indarasana way noqotaa waxa baaba'ay bimacnaa kaurana way noqotaa waxa faraha badan leh karadiibana hadda looga jeedaa oo dhibaatadii baanu dheef iyo wanaag ugu bedeli jiray xataa cafow ilaa ay farabataan dad iyo dunyaba oo waqaaluu dabeed ay yidhaahdaan qad massa waxa taabtay aabbaa'anaa aabbayaashayaba hore waxa u taabtay addaraa'u dhibaato iyo wasaraa'u dheefba yacni dhibaato yacni laga murugoodo iyo wasaraa dee barwaaqo lagu farxo xaalad adag iyo xaalad wanaagsani labaduba aabbayaasha iyo awowyadayo waa soo mareen oo macnaha waxay uga jeedaan waxani sunno kowni oo rabbaani oo ilaahay addoommadiisa ku ciqaabayo si ay u toobad keenaan oo usoo noqdaan ma aha wax xikmadoo ku jirtaana ma jirto waxay leeyihiin waa un caado qadiim oo hore waana isbeddelka xagga wakhtiga uunoo dadkii naga horreeyeyba marna dhibaataa ku dhacasay marna dheef baa la kulmaysay annakuna waa sidii uunoo marna dhib baa nagu dhacaya marna dheef iyo wanaag baana helaya saasay u jeedaan fa akhadnaahum waanu qaban jiray baa alla u yidhi sidaasi markay dhacdo ilan waa seeta dheerayn iyo sabaansabid lagu sasabayo in marba xaalad la mariyo oo sharka iyo khayrka labaduba waa mixnad iyo imtixaan wanabluukum bishari waalkhayri fitna wa ilaynaa turjacuun marka allah waxau yihi sidaasi markay dhacday kuwaana qaadan waayeenay iyaguna sidaa yidhaahdaan fa akhadnaahum marka waanu qaban jiray baktatan xaal ay kada tahay qabashadaas oo akhdada masderkaee ficilka laga fahmaayo masderka ka xaale xaal qabashadaasi ay tahay mid kada ah oo kadis loo qabanaayo wal xaal baana la qabanaayo hum iyagu laa yashcuruuna aanay dareensanaynba oo dee goor loo iman aanay waru hayn ilan digniin la siin maaye haadihi alaayaat waxaynu ku jiraa weli oo qisaskoodii aynu ku dhex jiraa ambiyada iyo umamkooda waxyaabihii dhex maray marka aayaadkani waxay sii dhammaystirayaan qisatu nabiyullaahi shucayb calayhi salaam maca qowmih nebi shucayb iyo qoomkiisa wixii dhex maray oo qaala almala'u aladiina astakbaruu min qowmihi lanukhrijannaka ilaa aakhiriha waa qisaskii shucayb iyo qoomkiisa waxaa kaloo ku sugan aayaadkan lujuu'u tuqaati ila alquwati bacda cajsihim can ilxuja had iyo jeer dadka qooqa ee kibre ee xadgudbee dabarka goostay marka ay xujo iyo daliil waayaan waxay miciinsadaan oo door bidaan awoodda iyo xoogga iyo cududda milatari ayaa ay door bidaan oo waa kuwaa yidhi waxa weeyaan haddii aad raacdaan shucayb oo aad ka hadhi weydaan idinka iyo isagaba waanu idin mastaafurin oo waanu idin saari marka yacni waa tahdiid iyo hanjabaad ay u jeedinayaan dee dadkii haddii ay iyagu siday doonayaan yeeli waayaan laakiin xujo xujo ka horgeyn maayaane waa un hanjabaad iyo awood had iyo jeerna dee qof xoog aw miciinsaday waa qof aan xujahayn qofka xujahayaa xoogba ma doontee daliilkiisunbuu ridaa waxaa kaloo ku sugan aayaadkan sunnat ullaahi fi istidraaji alumami bayna aldaraa'i waalsaraa'i qabla ihlaakihim in ilaahay sunnadiisa iyo habkuu addoommadiisa ula dhaqmaa ay hore ugu dareertay inuu addoommadiisa ku sabaansabo oo ugu seeto dheereeyo inuu hadba xaalad mariyo oo mar dhibaato u mariyo bal inay baraarugaan mar uu dheef iyo wanaag la kulmiyo bal inay mahadnaqaan dabeed intaasiba marka ay waxa weeyaan waxba ku qaadan waayaan ayaa qabashadu ku xigtaa uma badelnaa makaana sayi'ati alxasana xataa cafow wa qaaluu qad masa aabaa'ana adaraa'u wasaraa fa akhadnaahum bakta wa hum laa yashcuruun marka akhdiga waxaa ka horeeya marka hore in kolba xaalad la mariyo si loo eego bal inay waantoobaan oo wax qaataan markaa kuwan reer shucaybna iyo waxa weeyaan umamkii horena iska dhaaf inay wax qaataana waxay ka dhigeenba waxaan soo maraya caado qadiimaho soo jireena oo waxay yidhahdeen waxaani wax cusub maahe horeba way usoo dhici jirtay marna waa la ysyara yani qabanaya oo waa la ysku yani waxa weeyaan giijinayaa xadhigga marna waa la yska dabcinaya waa xaalad caadiya marka markay waxba ku qaadan waayeen dee abaalkoodii wuxuu noqday faahadnaahum bakta wahum laa yashcuruun waana dhaqankii umamkii hore ee rususha ka gaaloobay allah waxa u ihi qaala almalow madaxyaweyntii waxay yidhaahdeen aladiina kuwaasoo istakbaruu isweyneeyo min qowmihi shucayb qoomkiisa ka mid ahaa waxay yidhaahdeen lanukhrijannaka waanu ku saari adiga yaa shucaybu shucaybow adiga iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macaka adiga la jirkaaga waanu ku saari min qaryatinaa magaaladaeeda waanu idinka saari aw latacuudunna ama waydinku soo noqon fii millatinaa ama diintayadaynu kusoo noqon marka yacni waxaa jamac looga cabiray oo aw latacuudu may odhan waayo shucaybu weligii diintooda kuma jirin oo beri buu ka ahayoo ambiyadu weligood waxa weeyaan shirki iyo kufri waa ka caagan yihiin oo kuma dhacaan laakiin kuwa hore dee gaalnimo ugu jiray kadibna rumeeyey iimaanka qaatay waa qoomkii kuwii markii shucayb lasoo saaray rumeeyey ilan qablahu waxa weeyaan dad muuminiina may ahayne marka jamacii cidda uu ku dhacaya waa iyaga ee laleeyahay waa inay dib ugu soo laabtaan dhaqankayagii hore ay noola haysteen nebi shucaybna way raacinayaan laakiin shucayb isagu marnaba mid dhaqankooda ku jiray ma ahayn ee dee iyagaa markii hore isku dhaqan ahaa oo kuwan rumeeyaa ka baydho ka duwanaaday markii dambe waayo lafdiga cawd ama cawdada yacni caada yacuudu ayaa wuxuu ku dhacaa qofku wuxuu markii hore ku jiray oo uu ka baxay haddana inuu kusoo laabtay marka la tilmaamayo markaa shucayb dee kuma rumoobi karto isagu marka horeba kuma jirin laakiin qoomka kale ayuu ku rumoobaya marka waxay yidhaahdeen lanukhrijannak waanu ku saari yaa shucaybu shucaybow adiga iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macaka la jirkaaga min qaryatina magaaladayada waanu idinka saaraynaa aw latacuudunna ama waydinku soo laaban oo waydinku soo noqon fii millatinaa diintayadayn dib ugu soo noqon qaala waxa uu ku yidhi markaa shucayb awalow kunnaa kaarihiina usoo qadar ay an nacuudu fiihaa oo milladiinnan miyaanu ku soo noqonnaa walow kunnaa aba aanu ahaanaba eh kaarihiina kuwa nacaya xataa haddaanu nacayno oonaan raalli ka ahayn miyaanu ku soo noqonnaa uun dee suurtagal ma aha waa istifhaamin kaariya an nacuudu fiihaa oo miyaanu ku soo noqonnaa milladiinna walow kunnaa aanu ahaanaba eh kaarihiina kuwa nacaya miyay suurowdaa arrintaasi waa maya qad iftaraynaa waxaanu ku abuuranay cala allah alle korkiisa waxaanu ku abuuranay kadiban been in cudnaa haddaanu ku soo laabanno fii millatikum diintiina bacda id najaana allaahu ilaahay intuu naga badbaadiyey dabadeed minhaa diintiinnaas dhaqankiinna iyo milladiinna ilaahay intuu naga badbaadiyey dabadeed haddaanu dib ugu soo noqonno allaileh annakaaba ilaahay ku been abuuranay wamaa yakuunu lanaa ay maa yasixu walaa yastaqiim weeyi wax ansaxayo oo quman oo suurtagal ah ma aha mana habboona weeyi wamaa yakuunu nooma ahaanayo lanaa annaka oo suurtagal nooma aha an nacuuda inaannu ku soo laabanno fiihaa milla diinan ilaa an yashaaa allah ilaahay inuu doono mooye waxaa laga qaadanayaa aadaabta istinaha xataa waxaan weligaa aanad ku fikirin oon maskaxdaada iyo maankaa kusoo dhicin markaad sheegayso mashiicada inaad u celisaa waa min alaadaabi alxasana oo marnaba yacni waxay ku fekereen ama kusoo dhacay inay ku laabtaan ma aha laakiin waxay qirayaan haddana kullu shayin taxta mashii'at illah sharan wa khayran wax walba haddana doonista alleh ayuu ku sugan yahay oo dee allah hadduu doonuu qadaro way dhici ma cid baa ilaahay mulkigiisa ku haysata taladeeda iyo tasarufkiisa ilaa an yashaaa allah alla inuu doono mooye allihii rabbunaa rabbigaya ahaa ilaahay qadarkii oo dhaca mooye dee si kale ugu soo noqon mayno wasica rabbunaa rabbigaya waa ka waasac noqday kulla shayin shay walba cilman min jihati cilmin yacnii xagga ogaal ahaan iyo cilmi ahaan ayuu wax walba ilaahay uga ballaadhay oo wasica cilmuhu kulla shay wax walba cilmigiisu waa caam yeelay cala allaahi alla korkiisa uun baanu tawakalnaa tala saaranay ilan tawakulkii waa cibaado cid kale xaq uma laha markaa in la tawakulo sidaasaa jaara majruurka mutacalaqiisa looga soo hormariyey liyufiida alxasra watakhsiis oo cala allah alla korkiisa uun baanu laa calaa hayri tawakalnaa tala saaranay rabbanaa yaa rabbanaa waa duco waa munaado xarfunidihii laga xadfay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow iftax na kala saar oo na kala xukun baynanaa annaga iyo wa bayna qowminaa reetolkayo bilxaqi xaq allahayow nagu kala saar wa anta adigu allahayow khayrulfaatixiina kuwa wax kala xukuma kow khayr ka badan baa tahay wa qaala almala-u madaxdii waxay yidhaahdeen maalqabeenka iyo madaxtinimadaba u haysay aladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo min qowmihi shucayb qowmkiisa ka mid yihi waxay yidhaahdeen lain itabactum dadka inteedii kale iyagoo la hadlaya ayaa waxay ku yidhaahdeen lain itabactum haddaad raacdaan shucayba nebi shucayb haddaad raacdaan inakum idinku idan kolkaa yacni markaa aad raacdaan ay in itabactum weeyi inakum idinku idan haddaa macnaha haddii aad raacdaan lakhaasiruuna kuwa khasaaray baa tihiin faakhadathm waa jawaabtii ducada shucayb sow mu odhan markuu ka quustay rabbana iftax baynana wa bayna qowmina bilxaqi wa anta khayrulfaatixiina fatxigii waa kan isaga iyo intii rumaysana waa la badbaadiyey iyagiina cuquubaa ku habsatay allah waxau ihi faakhadathm waxa qabatay alrajfa gariirkii iyo gilgilashadii baa qabatay oo fa asbaxuu dabeed waxay noqdeen fii daarihim guryahooda dhexdoodii waxay ku noqdeen jaahimiina kuwa kuudkuududa oo jilbaha u dhacay ayay noqdeen aladiina kuwii kadabuu beeniye shucayba shucayb kuwii beeniyey kaan lam yaqnow waa markay halaagsadeen kadib markii cadaabku ku dhacay kadib kaan lam yaqnow waxabad moodaa inaanay weligood ku nagaan fiihaa guryahooda dhexdoodii degaankoodii iyo daarahoodii weligoodba inaanay ku nagaan baad moodaa sida loo baabi'iyey ee halaagu ugu habsaday aladiina kuwii kadabuu beeniye shucayba shucayb kaanuu waxay ahaadeen hum iyagu alkhaasiriina kuwa khasaaray fatawallaa waa ka jeestay haddaba shucayb canhum iyagii waa ka jeestay oo qaala waxau ihi yaa qowmi reetolkayow laqad ablaqtukum alla ilaahe wallaahi waa idin soo gaadhsiiyey risaalaati rabbii rabbigay rasaa'ilkuu ii soo dhiibay iyo waxyigii waan idin soo gaadhsiiyey wanasaxtu lakum waanan idin khayr miiray oo nasiixo iyo tala badhax tiran oo waxa weeyaan aan wax kale ku barxanayn baan idin siiyey ee fa kayfa aasaa fa kayfa axzan sideen haddaba ugu murugoonayaa calaa qowmin calaa ihlaaki qowmin qolo halaagidda la halaagay qoladaasoo kaafiriina gaala ah niman gaala ah halaagooda sideen ugu murugoodaa u murugoon maayo wey raalli baan ka ahay allah waxau ihi wamaa arsalnaa maanaan dirin fii qarya magaalo qur-aanku qaryo wuxuu u yaqaanaa magaalooyinka iyo caasimadaha waaweyn ee ambiyada laga soo saaro waayo ambiyada tuulooyin lagama soo saaro iyo baadiye magaalooyinkaa laga soo saara iyo caasimadaha marka tuulaha moodin waa magaalo weyn qaryaha dad qur-aanka ku aragto wamaa arsalnaa umaanaan dirin baa alla yihi fii qarya magaalo umaanaan dirin min nabiyin ay nebiya nebi oo fakadabuuhu dabeed may beenin yacni intaanu magaalo nebi u diro may beenin ilaa hadday dhacdose sidaas oo intaanu nebi u dire ay beeniyaan akhadnaa waxaanu ku qaban jirnay ahlahaa ehelkeeda bilba'saa caydhnimo iyo wadaraa'i cudur lacallahum yadaracuuna likay yadaracuu si ay isu dhuldhigaan oo rabbi ugu khushuucaan uma badelnaa dabeed waxaanu ku bedeli jirnay makaana sayi'a xumaanta makaankeedii halkii dhibaatada iyo shidada iyo musiibadu ay kaga dhacday waxaanu ugu bedeli jiray alxasanata xaalad wanaagsan baanu ugu bedeli jiray oo caafimaad iyo cuud iyo barwaaqaba leh xataa cafow ilaa ay farabataan oo waqaaluu dabeed ay yidhaahdaan qad massa waxa taabtay aaba'anaa aabbayaashayaba hore waxa u taabtay addarraa'u dhibaato iyo wasaraa barwaaqo lagu farxo yacni waxa weeyaan waxaanu ugu bedeli jiray dhibaatadii dheef ilaa ay dad iyo duunyaba u farabataan dabadeed hal halkay ilaahay ka mahadin lahaayeen ay ka odhan lahaayeen ilaahay dhibaatada na marsiiyey hadduu dhibkii naga dulqaaduu na wanaajiyey alla ilaahay xikmad baa ku jirta waanu caabudaynaa halkay sidaa ka odhan lahaayeen ayuunbay aayar yidhaahdaan qad massa aabaa'ana daraa'u wasaraa waxani waa caado hore wax cusub ma aha waxay odhanayaan dee aabbayaashayadii horeba dhibaatada iyo dheeftu labaduba waa ku dhici jireen marka waa dariiqadii hore uun wax cusub ma aha wax xikmad oo ku jirtaana ma jirto cuquubo rabbaaniyana ma aha saasay odhan jireen intaasi markay dhacdo waxa sidan loogu samaynayaana waa istidraaj iyo seeta dheerayn iyo sabaansabid kolba sibaa lagu dayayaa si hadday joogsan waayaan oo noqon waayaan mar keliya cuquubo caama ay ugu habsato marka intaasi markay dhacdo fa akhadnaahum dabeed waa qaban jiray oo cuquubaanu ku ridi jiray baktatan xaal ay qabashadaasi kada tahay kadis oo yacni qabasho kadis ah ayaanu qaban jiray wal xaal hum iyagu laa yashcuruuna aanay dareemayn oo warba aanay wahayn allah waxau yihi walow ana ahla alquraa magaalo ehelkeedu aamanuu hadday rumayn lahaayeen rabbi oo wattaquu alle ay ka biqi lahaayeen oo xumaanta ka dhowrsan lahaayeen wanaaggana ay samayn lahaayeen lafataxnaa waxaanu u furi lahayn calayhim korkooda barakaatin barakooyin baanu u furi lahayn oo min asamaa xagga sare ayaanu barakada uga furi lahayn oo dee matar iyo raxmaad khayr qabaanu usoo dayn lahayn walardi arladana barakaad baanu uga furi lahaynoo dee baad iyo nabaad baraka leh ayaanu uga soo bixin lahayn walaakiin ha yeeshee kadabuu waa beeniyeen oo may rumayn fa akhadnaahum dabeed waxaanu ku qabannay bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbada xumaantay samaynayeen ayaanu ku ciqaabnay allah waxau idhi afa amina oo miyay ka aamin noqdeen ahlulquraa magaalooyinka ehelkoodu an yaatiyahum inuu u yimaado ba'sunaa cadaabkayagu bayaatan ay leylan goor habeennimo ah walxaal hum iyagu naa'imuuna ay hurdaan awa amina miyay ka aamin noqdeen ahlulquraa magaalooyinka ehelkoodu an yaatiyahum inuu u yimaado ba'sunaa cadaabkayagu duxan xilli barqa ah walxaal hum iyagu yalcabuuna ay iska ciyaarayaan afa aaminuu makra allah ilaahay dhagartiisa iyo qabashadiisa miyay ka aamin noqdeen falaa yaamanu makra allah ilaahay dhagartiisa iyo qabashadiisa kama aamin noqdo ila alqowmu alkhaasiruuna qolada khasaartay mooye cid kale isma dhigato oo ma aamin noqoto awalam yahdi ay awalam yatabayan miyaanu u caddaanin liladiina kuwii yarisuuna alarda arlada dhexlayay min bacdi ahlihaa ay min bacdi ihlaaki ahlihaa ehelkeeda marka la halaago dabadeed kuwa dhulka dhexlayay ee u hadhayay miyaanay u caddaanin allow nashaa in haddaanu doonno asabnaahum aanu ku haleelayno oo macnaha ku ciqaabayno bidunuubihim bisababi dunuubihim dembiyadooda sababteeda yacni miyaanay u caddaan kuwii arlada dhaxlay kuwaa hore dabadood in haddaanu doonno dee dembiyadoodan cuquubo caama aanu ku ridi lahayn dembiyada sababtooda taa miyaanay u caddaan oonay ogeyn oo kuwii hore halkay mareen aanay u caddayn waxna aanay ku qaadanayn wanadbacu waa jumlo istinaafiyo hor loo bilaabanay soonta hore ku cadfanayn macnuhuna waxa uu noqonayaa wanadbacu waxaanu daboolaynaa calaa quluubihim qalbiyadoodaanu dabool saaraynaa oo aanu qufulaynaa oo daboolaynaa oo fa hum iyagu laa yasmacuuna maqli maayaan xaqii ay samaaca qabuulin wa ijaaba maaha maqalkii dhagaha eh waa maqalkii qalbiga macnaha ajiibi maayaan oo waxa loo sheegayo u hoggaansami maayaan weeyi allah waxau ihi tilka taasi alquraa waa magaalooyinkii waa mubtadiya khabar marka la ysaga dhigo haddii aad ku bayaamiysana tilka taas alquraa ee magaalooyinka ah naqusu waanu kaaga qisoonaynaa oo waa kugu akhriyaynaa calayka adiga korkaaga nebi allow min ambaa'ihaa wararkeedii wax ka mid ah ila minta waa tabciidiye allah waxau ihi walaqad jaaathum wallaahi laqad jaa'athum dhab ahaan bay ugu timid kuwaa rusuluhum rusushoodii xaqiiq ahaan bay ugu timid oo bilbayinaati xujooyin cadcad iyo mucjizaad baanay ula yimaadeen oo famaa kaanuu dabeed may ahaanin kuwa xujooyinka iyo mucjizaadka loo keenay liyu'minuu kuwa rumeeyey may ahaanin bimaa kii kadabuu ay beeniyeen min qablu hore waxaa loo jeedaa umamkan markii ambiyadii ay u timid ee hore waa beeniyeen dabeed markay ka dalbadeen nebinimadooda wax caddaynaya inay u keenaan mucjizaadkii bay ula yimaadeen mucjizaadka markay ula yimaadeen dabadeedna beenintii kamay noqone halkii unbay beenintii kasii wadeenoo kamay laaban weeye marka min qabludu waa min qabli majii'ihim bilmucjizaat yacni sidii ay intaan mucjizaadka loo keenin ay u beeniyeen unbay haddana u beeniyeen markay mucjizaadka u yimaadeen laakiin haddii la yidhaahdo min qabli ityaani rusul intaanay rusushu u iman beeninta ay beeniyeen dee beenintu muctabar ma ahoo lama qiimaynayo hadday dhacdo qabla rusul beeninta muctabarka ah ee wax ku-oolka ah sharcan waa maxay waa ta dhacda marka rasuulka lasoo diro dabadeed ilan markan hore beenin iyo kufriba ma kala yaaleen marka macnuhu waxa weeyi beeninta hore waa rusushu markay u timid ee ugu horreysay waa beeniyeen markii mucjizaadka loo keenina beenintoodii unbay sii daa'imeen oo kamay laaban marka aqwaal kalea ku jirta laakiin tafsiirka ugu fudud uguna munaasabsani waa kaa waana ka futuuxaatulilaahiya sulaymaan uljamal uu waxa weeyaan ku rajaxayo oo wuxuu ka rajaxayaa min qabluda in la yidhaha min qabli majii'i rusul sida culimmada qaarkood waayo waxa uu yidhi rusushu intaanay uba iman beenintoodu ma muctabar bay ahayd dee ma muctabar may ahayn waayo rasuulba uma iman beenintu waxay muctabar tahay bacda majii'i rusul marka rusushu markay u timid dabadeed bay beeniyeen dabeed xujadii caddayd markii loo yimidna beenintii halkii unbay kasii wadeen oo kamay laaban walaqad jaaءathum rusuluhum rusushoodii waxay ula timid bilbayinaati mucjizooyin cadcad famaa kaanuu dabeed may ahaanin mucjizooyinkaa dabadeed liyu'minuu kuwa rumeeyey may ahaanin bimaa kii kadabuu ay beeniyeen min qablu ay min qabli majii'i rusuli bilmucjizaat yacnii kay beeniyeen intaanay rusushu mucjizaadka u keenin ka hor kii ay beeniyeen oo sharaa'icday la yimaadeen ah may rumayn markii bayinaadku u yimaadeen ilaa inay rumeeyaan bay ahayd mar haddii mucjizadii u timid allah waxau ihi kadalik ay mila dalika atabci daboolka kuwaa la daboolay oo kale ayaa yaطbacu allah ilaahay uu daboolayaa calaa quluubi اlkaafiriina kuwa gaalada a qalbiyadooda wamaa wajadnaa umaanaan helinba allah uu yidhi liagarihim badidooda min cahdin ay min iifaa'i cahdin ballan oofinteed ay oofiyaan umaanaan helin oo ballan ay buuxiyaan ma jirtee waa buriyaan hadday tahay tii ugu horraysay lagaga qaaday fii sulbi abiihim aadam alastu birabbikum qaaluu balaa iyo hadday tahay tii rusushu ay ka qaadeen markii waxyigu u yimid intaba waa beeniyeen oo may buuxin wain wajadnaa wainhu shaniye inta waa mukhafafa min ahaqiila wainhu ay ina alamra washana xaalku waxa uu yahay wajadnaa waxaanu hellay akarahum badidooda lafaasiqiina inay faasiqin yihiin daacada rabbi ka baxay wajadada cilmiye haddii laga dhigana bimacna alcilmi wamaa wajadnaa kumaanaan ogaanin liagarihim badidooda umaanaan ogaanin min cahdin ay min iifaa'i cahdin ballan oofin badidooda kumaanaan ogaanin oo ballan burin bay macruuf ku noqdeen wain wajadnaa waxaanu ku ogaanay akarahum badidoodana lafaasiqiina marka wajadada cilmiye laga dhigo haadihi alaayaat waxaa ku sugan ana alistiqaamata sababu alrakhaa'i fi ddaarayn wa ana almacaasi sababu lbalaa'i fi ddaarayn toosnaanta iyo istiqaamadu iyadaa barwaaqa iyo ladnaan oo dhan sabab u ah if iyo aakhiraba oo haddii la toosnaado adduunka waa lagu barwaaqoobayaa aakhirana waa lagu barwaaqoobayaa oo dee jannaa la helayaa sidoo kale macaasidu balaayooyinka iyo masaa'ibka adduunka ka dhaca iyagaa sabab u ah cadaabka aakhirana iyagaa sababa walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaati min alsamaai waalard walaakin kadabuu faakhadnaahum bima kaanuu yagsibuun waxay la mid tahay hadalku allah yidhi waan low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maa an gadaqaa dadku hadday dariiqada islaamka ku toosnaan lahaayeen waxaanu waraabin lahayn roob mahiigaan oo dhibicya waaweyn roobku waa sababu risqi waxa weeyaan asbaabta dee arsaaqada iyo waxa la quudanaayo dad iyo duunyaba markaa roob baanu waraabin lahayn macnaha waxa weeye dee cirki iyo dhulkaba waa ka arsaaqi lahayd laakiin bilcags haddii la toosnaan waayo dee cuquubaa dhacaysa dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi اnnaas liyudiiqahum bacd aladii camiluu lacalahum yarjicuun aayadda allah waxa uu ku yidhi fasaadkii waxa uu ka soo ifbaxay badiya beriba yacni waa dhibaatooyinkii hadday cabsi tahay hadday caydhnimo tahay hadday cudur tahay hadday sicir barar tahay hadday amni darro tahay hadday dagaal iyo dil tahay wax alla wixii dhibaato ahaa badiya beriba waa ka soo bannaan baxo banaanku u soo baxay maxaa dhibaatadaasi ku timid bimaa kasabat aydi nnaas waa dadka gacmahoodu waxay galeen ee kasbadeen laakiin dhibaatadaa soo daahirtay maxaa ay u soo daahirtay liyudiiqahum bacda aladii camiluu si alla dadka u dhadhansiiyo camalkii xumaayay sameeyeen cuquubadii ka dhalatay badh yar oo ka mid ah ilaahay dulqaadkiisa iyo raxmaddiisa waxaa ka mid a waxau ihi bacda aladii camiluu muu odhan kulla aladii camiluu wax kastoy sameeyeen waanu dhadhansiinanaa lama odhane wax ka mid ah wax yar weliba intaa yarna maxaa loo dhadhansiinaya lacallahum yarjicuun bal inay soo noqdaan oo toobad keenaan hadafkiiyo ujeeddadu waa taa waayo aayaddii kale waa kii alla ku lahaa walow yu'aakhidu allahu nnaasa bimaa kasabuu maa taraka calaa dahriha min daaba ilaahay hadduu dadka ku qabanayo wax alla waxay arlada korkeeda ku sameeyaan wax dhulka dul socdaba kagama tageen dad iyo duunyo toona kulli waa la halaagsami lahaa marka macaasidu iyadaa dhibaato oo dhan ay ka dhalataa toosnaanta iyo iimaankuna khayr adduunyo iyo mid aakhiraba isaga ayuu ka dhashaa waxaa kaloo aayaadkan ku sugan tahdiidu alcibaadi bicadami alamni min makri illaah falwaajibu an yakunuu bayna alkhawfi waalrajaa waxaa addoommada lagu cabsigeliyey inaanay ka aamin noqon ilaahay makrigiisa iyo qabashadiisa oo aanay isdhigan sidoo kale waxaan bannaanayn raxmadda rabbi ee ballaadhan in laga quusto waajibku markaa waxa uu yahay hana isdhiganin oo cadaabka allaha ka aamin noqone ka cabso oo macsiyada isaga tag hana ka quusan raxmadda rabbi ee adoo raxmadda ilaahay rajaynaya dee camalkii saalixa aha samee waxaad markaa alle ku caabudaa bayna alkhawfi waalrajaa adoo labadaa u dhaxeeya cabsi iyo rajo dhinacna cadaabka ka cabsoonaya dhinacna raxmadda ilaahay ka rajaynaya yacni ruuxa muuminkii labadaa baal ayuu ku duulaa ama labadaa garab buu ku socdaa oo ilaahay ku gaadhaa waa janaaxu alkhawf iyo janaaxu alrajaa waxaa kaloo aayaadkan ku sugan alictibaaru biqasasi almaadiin in lagu waantoobo lagu cibro qaato qasaskii iyo akhbaartii umamkii hore tilka alquraa naqusu calayka min ambaa'iha qisaskaa la ysaga qisoonayo alla inooga warramaayo maaha uun dee warka intaad maqasho ood dhegaysato uun dhaaf laakiin waa inay ku dhaxal siiso oo yacni waxa weeyaan waantow iyo wax ku qaadasho asaciidu man wucida bikayri ilaahay markaa waxa uu tilmaamay inay umamkaa hore rusushoodii mucjizaad cadcad ula timid dabeed haddana aanay rumayn waxay hore u beeniyeen oo rusushu markii u horreysay u timid sharaa'icdii ay beeniyeen markay mucjizaadkii la yimaadeenna dib umay rumayna halkii unbay beenintii ka sii wadeen ilaahay waxa uu tilmaamay markaa kuwaa qalbigooda inuu daboolay oon khayr gelayn kadalika yatbacu allahu calaa quluubi alkaafiriin waxaa kaloo alla ku tilmaamay inay bilaa ballan ahaayeen oo mu'miniinta lagu yaqaanaa ballanta inay buuxiyaan oo sideeda u oofiyaan munaafiqiinta iyo gaaladana waxaa lagu yaqaanaa ballanka bax allah waxau ihi walow ana ahla alquraa magaalooyinka ehelkoodu aamanuu hadday rumayn lahaayeen oo wataqow alle ka baqan lahaayeen lafataxnaa waxaanu u furi lahayn calayhim korkooda barakaatin min asamaa barakooyin baanu xagga samada uga furi lahayn oo roobka iyo raxmaadkaanu usoo dejin lahayn waalardi arlada xaggeedana barakaad baanu uga furi lahayn oo baadka barakaysan baanu uga soo bixin lahayn walaakiin ha yeeshee kadabuu waa beeniyeen oo fa akhadnaahum dabeed waxaanu ku qabannay bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbada allah waxau ihi afa amina oo miyay ka aamin noqdeen ahlulquraa magaalooyinka ehelkoodu an yaatiyahum inuu yimaado ba'sunaa cadaabka yagu bayaatan ay leylan goor habeennimaa wahum naa'imuuna walxaal hum iyagu naa'imuuna ay hurdaan waxaa looga jeedaa yacni hurdadan iyo barqinkan waa fii waqti alghafla xilli ay iska moogan yihiin oonay malaynaynba inay wax ku iman dee cadaab inuu ku habsado ma aamin bay ka yihiin aaminka ma aha waxaa suurowda adoo gurigaagii u hoyda oo iska hurda dee in cadaab kugu dhaco ama barqadaa adigoo iska ciyaaraya oo dheeldheel iyo dhalanteed isaga jira in cadaab kugu dhaco waa wax suurooba aw aamina miyay ka aamin noqdeen ahlulquraa magaalooyinka ehelkoodu an yaatiyahum inuu u yimaado baasunaa cadaabka yagu duxan ay waqta duxan xilli barqa ah yacni xilli barqinka ah inuu cadaabka iyagu u yimaado ma aamin bay ka noqdeen walxaal hum iyagu yalcabuuna ay iska ciyaarayaan oo warbaanayahayn afa aaminuu miyay ka aamin noqdeen makr allah ilaahay dhagartiisa iyo qabashadiisa miyay ka aamin noqdeen falaa yaamanu kama aamin noqdo makr allah alla dhagartiisa kama aamin noqdo ila alqowmu qoladii mooye cid kale kama aamin noqoto alkhaasiruuna khasaaray ifii aakhiraba alla waxau yidhi awalam yahdi ay awalam yatabayan miyaanu u caddaan oo yahdidan hidaayadani waa hidaayadii caamka ayde bimacna albayaan sidaasaana jalaaludiin asiyuudi u qadaraya awalam yatabayan waana sida macnuhu munaasabka ku yahay waxyaabo kaloo lagu fasira waa jira laakiin macnaha munaasabkii waa awalam yatabayan awalam yahdi ay awalam yatabayan miyaanu u caddaanin liladiina kuwii yarihuuna dhexlaaya alarda arlada min bacdi ahliha ay min bacdi ihlaaki ahliha ehelkeeda markii la halaagay dabadeed kuwii dhulka dhexlayay ee arlada u hadhay miyaanay u caddaan allow nashaa in haddaanu doonno asabnaahum aanu ku haleelayno oo macnaha ku ciqaabayno bidunuubihim bisababi dunuubihim dembiyadooda sababteeda yacnii mar haddii umamkii hore halkaa mareen iyaguna dhulkoodii iyo degaankoodii ay dhaxleen miyaanay intaasi ku garanayn oo aynay ku cibro qaadanayn in iyaguna sidoodii hadday sameeyaan aanu dembigooda inaanu ku halaagi karno miyaanay garanayn alam nuhlik alawaliin uma nutbicuhum alaakhiriin kadalika nafcalu bilmujrimiin aayadda allah waxa uu ku yidhi kuwii hore miyaanaan halaagin kuwii dambe ee kuwaa ku daydayna miyaanaan raacin kadalika nafcalu bilmujrimiin sidaasoo kale un baanu ku samaynaynaa ku kastoo xumafala marka macnuhu waxa weeyi dee waa sunnat ullahi walan tajida lisunati illaahi tabdiila cidda dariiqaa marta inay dumayso y baaba'ayso allah waxau ihi wanatbacu waanu daboolaynaa calaa quluubihim qalbiyadooda waa daboolaynaa oo fahum iyagu laa yasmacuuna maqli maayaan xaqa ay samaaca qabuulin wa ijaaba maqal ay ku aqbalayaan oy ajiibayaan oy ku hoggaansamayaan maqli maayaan laakiin maqal aanay addeecayn oo intay dhegaystaan ay dhaafayaan dee way maqlayaan waayo gaal iyo islaam qof kastoo dhaga qabaa wixii la akhriya dee wuu maqlaa laakiin samaaca had iyo jeer qur-aanka looga jeedaa kii dhagaha maaha xubintane waa samaacu lqabuuli waalijaaba macnaha ma hoggaansamayaan weeyi allah waxau ihi tilka taasi alquraa ee magaalooyinka ah ama tilka taasi alquraa magaalooyinkii weeyi oo naqusu waanu kaaga qisoonaynaa oo waa kugu dul akhriyaynaa calayka adiga korkaaga nebi allow min ambaa'ihaa wararkeedii wax ka mid ah ayaanu kugu akhriyaynaa walaqad jaa'athum alla ilaahay dhab ahaan waxa ugu timid rusuluhum rusushoodiibaa ula timid bilbayinaati mucjizooyin iyo aayaad cadcad ayaa rusushoodii ay ula yimaadeen oo famaa kaanuu dabeed may ahaanin liyu'minuu kuwa rumeeyey bimaa kii rumeeyey kadabuu ay hore u beeniyeen min qablu ay min qabli majii'ihim bilmucjizaat yacnii rusushu intaanay mucjizooyinkan ula iman ka hor sharaa'icday hore u beeniyeen may rumaynin markii mucjizaadku u yimaadeen waajibka iyo gartuna waxay ahayd dee inay rumeeyaan ilaan caddayn baaba loo keenay alla waxau ihi kadalik ay mila dalika aabci daboolidda kuwaa quluubta laga daboolay oo kale sidaasoo kale ayaa yadbacu allah ilaahay uu daboolayaa calaa quluubi alkaafiriina kuwa gaaladaa qalbiyadooda wamaa wajadnaa umaanaan helin liagarihim badidooda min cahdin ay min iifaa'i cahdin ballan oofinteed umaanaan heline waa buriyeen wain wajadnaa waxaanu hellay agarahum badidoodana lafaasiqiina kuwa daacada rabbi ka baxay inay yihiin allah waxau ihi uma bacanaa dabeed waxaanu diray min bacdihim waa macnaha rusushaa hore lasoo sheegay dabadood waa nuux iyo huud iyo saalix iyo luut iyo shucayb muusa nebi muuseanu diray markaa muuse waa qisaskii ambiyada kii ugu dambeeyey uguna warka iyo qisada dheeraa markii ambiyadaa hore oo dhan lasoo sheego shucayb ugu dambeeyey ayaa la yidhi kadib muuseanu diray uma bacanaa dabeed waxaanu diray baa alla yidhi min bacdihim ay min bacdi haaulaa'i arusul rusushaa horeenu diray dabadood waxaanu diray muuse nebi muuse biaayaatinaa aayaadkayagii iyo mucjizooyinkayagii baanu ku diray ilaa fircawna fircoon baananu u diray iyo wamala-ihi madaxdiisii oo fadalamuu bihaa ay fakafaruu bihaa aayaadkii waa ka gaaloobeen oo yacni waxa ay dhansan tahay ficilka dalamo macna alkufri waxaa la yidhaha tadmiin waa marka ficil ficil kale macnihii la cabsiiyo ama la dhansiiyo ee ficilkaa kale macnihiisa laga macnaynayo marka maanta dalama ayaa waxaa la dhansiiyey waa tadmiine macnihii kufriga oo kufri baa laga macnaynayaa fadalamuu ay fakafaruu bihaa dabeed aayaadkii waa ka gaaloobeen waa baabu tadmiin ee fandur bal hadda eeg araggii isha maahe waa aragga qalbiga oo waa nadara tafakurin wactibaar waa eegmo laga fakerayo oo la fahmayo wax lagu qaadanayo fandur bal hadda eegoo ka fakar kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu lmufsidiina kuwii wax fasahaadinayey cidhibtoodii dambe bal siday noqotay eegoo ka fakar wa qaala muusaa nebi muusena waxau ihi yaa fircauna fircoonow innii anigu rasuulun rasuul baan ahay rasuulkaasoo min rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda xaggiisa laga soo diray xaqiiqun waxa hubaal oo dhab ah calaa an laa aquula inaanan odhanayn cala allah ilaahay inaanan ka odhanayn ila alxaqa xaq mooyaane waxa xaqiiqoo la hubaa inaanan ilaahay ka odhanayn oonan ka sheegayn xaq mooye wa xaq darra ah qad ji'tukum alla ilaahay dhab ahaan waxaan idinla imid bibayinatin mucjiso cad oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay mucjiso cad oo ilaahay i siiyey ayaan idin keenay ee fa arsil fircoonow dir maciya aniga la jirkayga dir bani israa'iila nimankan reer banuu israa'iileed haysateed daciifsateed addoonsatay iska sii daa oo soo diroo iraaci xaggaa iyo shaaman ula kacee qaala waxa uu ku yidhi markaa fircawn in kunta haddii aad ahaatay muusow ji'ta mid la yimid biaayatin aayad fa'ti bihaa bal hadda imika la kaalay oo keen in kunta haddii aad ahaatay muusow min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ka mid tahay fa alqaa dabeed muuse waa riday oo dhulka ayuu ku tuuray casaahu ushiisii fa idaa hiya waaba iyadoo ushii markiiba idaada fujaa'iya la yidhaahdaa oo waxa sida kadadee deg dega u dhaca ayaa idaa loo adeegsadaa oo idaadani tii darfiyada ahayd maahee waxaa la yidhaha idaa alfujaa'iya waa markiiba fa idaa hiya waaba iyadoo markiiba ushii thucbaanun mas ah maskaasoo mubiinun masnimadiisu ay caddahay midabkiisaa cad loogama jeedo mas cade macnaha masnimadiisaa cad oon caad saarayn bahalmasoo weyn oo islaba rogaya ayaabay markiiba isku rogtay wanasaca yadahu nebi muuse gacantiisiina kilinkilladuu ka soo saaray halkaa intuu geliyu gacantiina ka soo saaray fa idaa hiya waaba iyadoo gacantiisii markiiba baydaau cad oo dhalaalaysaoo iftiin yacni waxa weeyaan la dhalaalaysa linnaadiriina kuwa eegaya labadaa aayadood buu markiiba tusay waana mucjisooyinkii sagaalka ahaayee la siiyey labadii ugu waaweynaa ushii oo markiiba mas noqotay iyo gacantii oo markiiba iftiin la dhalaashay oo waxa weeyaan sida dayaxa afar iyo tobnaadka ah dhalaal waxa weeyaan samaysay iyo iftiin cad qaala waxay yidhaahdeen almalow madaxyaweyntii iyo madaxdii oo min qowmi fircawn fircoon qowmkiisii ka midii waxay yidhaahdeen inna haadaakani la saaxirun sixiroola weeyi sixroolahaasoo caliimun weliba cilmi badan mar alla markuu mucjisadii la yimid halkay ka rumayn lahaayeen waxay yidhaahdeen ninkani waa sixiroole xariif oo sixirka ku talax tegey oo yuriidu doonaya an yukhrijakum in idinka bixiyo min ardikum dhulkiina uu idinka bixiyo aayaddii kalaa sii caddaynaysa oo yuriidu an yukhrijakum min ardikum bisixrihi waa nin doonaya inuu dhulka sixirkiisa idinkaga saaro ee famaadaa ta'muruuna maxaad ku talinaysaan oo faraysaan waa fircawn iyo madaxyaweyntiisi iyo golihiisii baa shir intay u fadhiisteen famaadaa ta'muruun ninkani waa sixiroolo cade maxaad ku talinaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen arjih u kaadi oo u dibdhig isaga iyo wa akhaahu walaalkiiba bal horta iminka go-aan ha ka qaadani u kaadi oo wa arsil dir fil madaa'ini magaalooyinkana waxaad u dirtaa xaashiriina kuwa ka soo ururiya saxarada bal magaalooyinka iyo waxa weeyaan dhulkii oo dhanna waxaad u kala dirtaa dad wax alla wixii sixir yaqaan dhulka ka soo ururiya ilain sixirkuu la yimid mid ka weyn waa inaynu kala hor nimaadne eh ya-tuuka markaa way kuula iman haddii aad dirto waa jawaabkii eh haddaad markaa dirto dad soo ururiya dee ya-tuuka markaa way kuula imanoo way kuu keeni bikulli saaxirin sixiroolo kasta oo caliimin cilmi badan saxaarinna waa la akhriyey wa jaa-a saxaratu sixroolayaashii waxay u yimaadeen fircawna ilan waa la soo ururiyey oo ka soo kacaa la yidhi fircawn ayaa saxaradii u yimaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen markaa inna lanaa waxaa noo sugnaaday liajraa mushqaayad halkan way jasmiyeen maarkasa yacni may odhan mushqaayad ma helanaa ee waxay yidhaahdeen inna lanaa laajraa riwaayadan xabsada mushqaayad baanu leenahay qiro kalena waa la akriyo a inna lanaa mushqaayad ma leenahay waxaa markaa taa sii akidaya aayaddii suuratu shucaraa ayay ku caddayd oo falamaa jaaa asaxaratu qaaluu lifircawna aina lanaa laajran in kunaa naxnu lgaalibiin waxay ku yidhahdeen fircawn oo horta mushqaayad ma helaynaa haddaanu adkaano qaala nacam wainakum idan la min almuqarabiin waxa u ihi haa weliba waxaa idiin raacaysa dee waxa weeyaan golahayga sare iyo madaxtooyadayda inaydaan kaba faaruqin oo noqotaan kuwa agtayda lagu soo dhoweeyo een iga dheerayn qaaluu waxay yidhaahdeen inna lanaa ay a inna lanaa waa istifhaam baa meesha ku jirta oo ma noo sugnaadoo ma helaynaa la ajraa mushqaayad ma helaynaa in kunnaa haddaanu ahaano naxnu annagu alghaalibiina kuwa adkaadee gacanta sara leh qaala waxa uu ku yidhi fircawn nacam haa waad helaysaan weliba waxaa idiin raaca ballanqaad kale uu u raaciyeeye wainakum idinku la min almuqarabiina kuwa agtayda iyo golahayga lagu soo dhoweeyey ayaa ka mid tihiin qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusaa muusow kolka waa lays hor jooga imaa an tulqiya waa kala dooro imaa an tulqiya imaa inaad adigu riddo muusow alaabtaada iyo waxaad sidato inaad adigu hor tuurto wa imaa an nakuuna iyo annaku inaanu ahaano naxnu annagu almulqiina kuwa ridanayo waxay wataan waxaa la yidhi aadaabtii marka la isqabto aadaabtii saxda ahayd ayay ku hadleen oo ay waafaqeen oo waa nimanaan tixgelini ka madhnayn oo waxay yidhahdeen saxaradu waayo qaarkood baa dareensan waxa meesha yaallaa wax sixir ka weyn inuu yahay markaa waxay yidhaahdeen dee laba midun weeye ma adaa ka horrayn mise annaga way khiyaar geliyeen qaala waxau idhi markaa muuse alquu idinku rida waxaad ridaysaan oo tuurta idinku falamaa alqow markii ay riteen wixii ay ridanayeen ee ay wateen saxaruu waa sixreen acyuna annaas dadka indhahoodii bay sixreen oo wastarhabuuhum way cabsi geliyeen oo wajaa-uu waxay la yimaadeen bisixrin cadiimin sixir weyn sixir weyn ayay la yimaadeen haadihi alaayaat waxaa halkan ka bilowday qisatu muusa maca qowmih qisadii nebi muuse iyo qoomkiisa dhex martay oo qisaskii aynu ku soo jirray tii ugu dambeysay uguna dheerayd ah ayaa halkan ka bilaabantay waxaana ku sugan majii'u muusa bilbayinaat maca canaadi qowmih nebi muuse sida uu mucjizooyin cadcad ula yimid qoomkiisii iyo haddana siday u madaxadaygeen ee dhegba ay jalaq ugu siin waayeen oo nebi muuse aayaad fara badan oo sagaalaa la siiyey walaqad aataynaa muusa tisca aayaatin bayinaat nebi muuse waxaanu siinay sagaal mucjis oo cadcad waana inoo iman doonaan sagaalkoo dhammaystirani laakiin aayaadkan waxaa ku sugan labadii ugu muuqashada badnaa ee ugu muhiimsanaa oo ah ushii iyo gacantii oo markii ay isku yimaadeen ee waxa weeyaan uu labadii aayadood markuu fircoon ku yidhi bal waxaadaysakeen ee ushiisii uu tuureen mascad oo islabarogaya uu noqday yacni masnimadiisu ay caddahay gacantiina uu intuu halkaa kilinkilada ka soo saaray iyadoo caddaatay uu tusay ayaa intay isku noqdeen uu yidhi ninkani waa sixiroole maxaynu yeellaa dee waxay yidhaahdeen waxa weeyaan bal horta u kaadi go-aan ha qaadane u yarkaadi waxaanad magaalooyinkii u dirtaa dad wixii saxaraa ka soo ururiya waa la soo ururiyey saxaradii markay goobtii yimaadeen dee gorgortan bay horta fircoon la galeen oo waxay yidhaahdeen diyaar baanu nahay laakiin maxaanu helaynaa fircoon waa u ballan qaaday oo mushqaayaddii ay weydiisteenna wuxuu yidhi waad leedihiin weliba wuxuu u raaciyey inay muqarabiintiisa agtiisa lagu soo dhoweeyey ay ka mid noqon doonaan sidii ayaa la ysugu yimid nebi muusena isagoo diyaarsan iyagiina ay diyaarsan yihiin markiiba waxay yidhaahdeen muusow ma adaa waxaad hayse ridi mise annakaa ridna maya idinku rida buu yidhi mar alla markay tuureen ulahoodii iyo xadhkahoodii aayaddani may caddaynee aayaadka kale waxay caddeeyeen inuu nebi muuse cabsi ay gashay oo alla waxa uu yidhi markii ay tuureen faidaa xibaaluhum wacisiyuhum yukhayalu ilayhi min sixrihim annahaa tascaa faawjasa fii nafsihi khiifata muusa mar alla markay tuureen waaba iyadoo xadhkahoodii iyo ulahoodii la moodo oo loo sawirayo muuse sixirkay la yimaadeen sababtiisa sidii waxay yaacayaan oo ay socdaan markaas ayaa naftiisa cabsi uu ku qarsaday muuse oo waxoogaa cabsiya dee basharka waxa ku beeran cabsi dabiici ah oo libaax hadduu halkaa kaaga soo boodo dee waad cabsooni laakiin waa cabsidii basharka ee maaha tii ilaahay oo kale marka waxoogaa cabsiyaa ku dhacday allah markaa waxa u yihi qulnaa laa takhaf inaka anta alaclaa waxaanu muuse ku nidhi muusow ha cabsoonin adaa gacanta sare leh wa alqi maa fii yamiinika talqaf maa sanacuu waxaa lagu yidhi midigtaada waxaad ku haysato waa ushiiya tuur iyadaa halqafi oo guran wax alla waxa ay daadiyeena ay tuureen waayo innamaa sanacuu kaydu saaxir wax alla waxay sanceeyeenay sameeyeen waa shirqool iyo dhagar saaxir walaa yuflixu saaxiru xayu ataa sixroolana ma guulaysto meel uu yimaadaba meelna kuma guulaysto marka intaa markii loo waxyooday ayaa nebi muusena ushiisii u tuuray markaasay wax alla waxay meesha keeneen ula iyo xadhko ee abeesooyinka la moodayey ayay sidaa u guratay midhmidh iyadoo u liqaysa markaas ayaa saxaradii mar alla markay arkeen waxoodii waxan inaanu ahayn oo uu ka duwan yahay oo mucjiso ka xoog roon ay tahay waxana wax sixir aan u ahayn ayay halkii kaka iclaamiyeen aamanaa birabbi muusa wa haaruun muuse iyo haaruun allay lehe rabbigoodii waa rumaynay ayay halkii kaga dhaaa kaga dhawaaqeen taa markay ku dhawaaqeen ayaa fircoonna tala gacantiisa ay ka baxday oo dee hanjabaad iyo hadidaad iyo waan idin googeyn mooye wax kale tala kale gacantiisii waa ka baxday marka aayaadka dambe iyo suuratu taaha ayaa lagu faahfaahiyey arrintaas waxa aayaddan ka cad saxaruu acyuna annaas iyo yukhayalu ilayhi min sixrihim saxaradii fircoon sixirkay la yimaadeen xaqiiqi inaanu ahayn mid dhab ah laakiin uu ahaa sixru takhyiil sixru takhyiilku waxa weeyi waxaan dhab ahayn qofka in loo suureeyo oo qofku meel aanu ka dhex baxayn oo laga yaabo inuu garab marayo ayaa indha sarcaad baa ku dhacayo wuxuu u muuqanaya oo la moodaya inuu halkan ka dhex baxayo kamana dhex baxayo marka xaqiiqo ma aha laakiin indhihiibaa indhasarcaad baa ku dhacayoo waxaa loo suuraynayaa sidan inuu samaynayo xaqiiqana ma aha marka imika nimankani ulahan ay tuureen iyo xadhkahan ay tuureen waxa indhihii dadka loo suureeyey abeesooyin iyo masas yaacaya oo dadkii waaba kuwan baqdee ka baxsan gaadhay meeshii nebi muuse laftiisa waatan cabsidu ay ku dhacday laakiin waxaa la caddeeyey dee inaanay inuunu sixirkaasi xaqiiqi ahayn uu ahaa takhyiil oo indhahoodunbaa loo suureynaya xaqiiqa ma ahayn waana aayaadkay cuskadeen muctasilada iyo kuwa la midka ee rumaysan sixirku inaanu xaqiiqiba ahayn laakiin sida imaamu shinqiidi adwaaulbayaanka uu ku taxriirinaya uu ku sugayo waxa weeye sixirku takhyiil iyo xaqiiqo labadaba waa leeyihi sixru takhyiil waa leeyaho waa kan saxarada fircoon ay la yimaadeen maaha xaqiiqo waa wax dadka indhaha un la sixirayo o la moodsiinayo oon xaqiiqo ahayn sixir xaqiiqiina waa jiraa oo dhabahoo dee waxaba ka mid a sixru tafriiqa fayatacallamuuna minhumaa maa yufariquuna bayna almar'i wa zawji waxaa ninka iyo xaaskiisa lagu kala kaxaynayaa khayaal maahe waa sixir xaqiiqiya oo raadayn loo saamaynayo qofkii markaa sixirku xaqiiqina waa leeyahay khayaalina waa leeyahay laakiin sixirka xaqiiqiga ah dee wamaa hum bidaariina bihi min axadin ila biidn illah ahlu sunnuhu waxay ictiqaadsan yihiin sixirku waa shay xaqiiqoo dhaba oo raad leh laakiin waxa uu wax ku raadeeyaa uun idanka alleh si kasta haddii laguu sixiro wax kasta laguu sameeyo oon rabbi aan u qadarin dee ku saamayn maayo oo sixirku isagu naf ahaantiisa waxuma saameeye biidn illaahi buu wax ku saameeyaa marka yacni sixirkii saxarada fircawn halkaasuu ku baaba'ay oo ushii nebi muuse ayaa wixiiba afka gashatoo cuntay waxaanay taasi caddaysay dee ushiisu inay mucjiso tahay oo xaqiiqo tahay laakiin khayaali aanay ahayn iyagiina waa ogaadeen waxaani sixir inuu ka wen yahay oo uu yahay shay xaq ah allah waxau ihi uma bacanaa dabeed waxaanu diray min bacdihim ambiyadii hore dabadood muusa nebi muuse ayaanu diray oo biaayaatinaa aayaadkayagi iyo mucjisooyinkayagii baanu ku dirro ilaa fircawna fircoon baanu u diray iyo wa malayhi madaxdiisii ayaanu u diray oo fa dalamuu bihaa ay fa kafaruu bihaa waa ka gaaloobeen fandur bal haddaba ee kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu lmufsidiina kuwa wax fasahaadiya cidhibtoodu siday noqotay wa qaala muusaa nebi muuse waxauu yidhi yaa fircawn fircoonow inii anigu rasuulun ay mursalun mid laga soo diray baanahay min rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda xaqiiqun waxa hubaaloo xaqiiqa ah calaa anlaa aquula inaanan ka odhanayn cala allaahi alle korkiisa ila alxaqa xaq mooye wax kale waxa hubaala ilaahay xaq mooye wax kale inaanan ka sheegay qad ji'tukum xaqiiqahan waxaan idinla yimid bibayinatin aayad iyo xujo cad oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay ee fa arsil dir fircoonow maciya aniga la jirkayga dir banii israa'iila reer banuu israa'iil nimankan aad dullaysateeda haysato iska soo daa oo soo dir qaala waxau idhi markaa fircawn in kunta haddaad ahaatay muusow ji'ta mid la yimid biaayatin aayad fa'ti ballakaalay bihaa aayadda in kunta haddii aad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ka mid tahay faalqaa dabeed waa tuuray muuse casaahu ushiisii buu dhulka ku riday faidaa hiya waaba iyadoo ushii isla markiiba thucbaanun mubiinun mas cad oo masnimadiisu ay caddahay ay tahay wanasaca yadahu gacantiisiina waa soo sibo wuu soo saaray faidaa hiya waaba iyadoo isla markiiba gacantiina baydaau mid cad oo iftiimaysa linnaadiriina kuwa eegaya u dhalaalaysa oo iftiimaysa aayadda kalaana caddaysay oo takhruj baydaaa min gayri suu'in fii tisci aayaat yacni waxay soo baxaysaa iyadoo cad oon cudur lahayn baras ah oo caddaankani caddaankii barasta maahee waa caddaan aayadoo mucjizo ah qaala almala'u madaxyoweyntii madaxdii waxay yidhaahdeen oo min qowmi fircawn fircoon qoomkiisa ka mid ihi inna haadaa kani waa muuse la saaxirun sixiroola weeye sixiroolahaasoo caliimun cilmi badan oo aada u yaqaana sixirka kaasoo yuriidu doonaya an yukhrijakum inuu idinka saaro min ardikum dhulkiinna sixirkiisa inuu idinkaga saaro ee famaadaa ta'muruuna maxaad ku talinaysaan oo faraysaan waxaa lagu yaqaanaa kuwa madaxda ee gaalada ah ee duqaadda ah marka xaqa iyo wanaagga loo sheego dadka meel kaley kaga yimaadaan oo waxay idhaahdaan dhulkiinaa lagu socdaa iyo dantiina marka markiiba muxuu yidhi dhulkuu idinka saarayaa hadda muuse wax kale muu odhane ilaahay rumeey unbuu yidhi isna xaggii kale u kacay waa waxyaabaha dadka lagu kiciyo marka xaqa iyo diinta lala dagaalamayo yuriidu waxa uu doonayaa an yukhrijakum inuu idinka bixiyo min ardikum dhulkiina ee famaadaa ta'muruuna maxaad ku talinaysaan oo aada amraysaan qaaluu waxay yidhaahdeen arjeh u kaadi muuse iyo wa akhaahu walaalkiiba bal iminka go-aan ha ka qaadane u yarkaadi oo wa arsil dir filmadaa'ini magaalooyinkana waxaad u dirtaa xaashiriina kuwa ka soo ururiya saxarada ya'tuuka markaa waxay kuula iman oy kuu keeni bikulli saaxirin sixuroole dhammaantii kaasoo caliimin cilmi badan wajaa saxaratu saxaradii waa yimaadeen oo fircawna fircoon bay u yimaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen inna lanaa ay a inna lanaa sida aayadda shucara ku cad oo ma waxaa noo sugnaaday la ajran mushqaayad in kunnaa haddaanu ahaano naxnu annagu alghaalibiina kuwa adkaadee sarreeya qaala waxa uu fircoon yidhi nacam haa wa inakum weliba idinku waxa idiin raaca la min almuqarabiina kuwa la soo dhoweeyaa weliba ka mid tihiin qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusaa haddaba muusow imaa an tulqiya imaa inaad adigu riddo waxaad hayso wa imaa an nakuuna iyo inaanu anaku ahaano naxnu annagu almulqiina kuwa ridaya waxaanu sidanno qaala waxa uu ku yidhi muuse alquu idinku rida waxaa haysaan falamaa alqow markii ay rideen oo ulahoodii iyo xadhkahoodii ay dhulka ku daadiyeen ee ay masasiyo abeesooyin oo kala noqdeen saxaruu acyuna annaas dadka indhahoodii bay sixreen waa sixru takhiil oo waxa la moodsiiyey abeesooyin mana aha xaqiiqo maahe waa waa takhiil wastarhabuuhum dadkiina waa cabsigeliyeen wajaa'uu waxaanay la yimaadeen bisixrin cadiimin sixir weyn wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online